xuseen dacwo ducaale kormeerka muxuu yahay maanta kutabsan cusbitaalka dhexe buu hadlay walaa soogaal warka soogaal iyaa u noqono ayaan rabnay cisbitaalka a cisbitaalka waxaa ka muuqda runtii tula-aan weyn ayaa ka muuqata wuxuu u baahan yahay cisbitaalku markaa bal inaan waxaan isku daynaa inaan hadda waxu ururino oo maamulkaan wakiila ka nahay iyo dadweynaha aan mas-uul ka nahay iskuxuintaan ku samayno aan u soo jeedino xagga caafimaadka iyo wax ka qabadka cisbitaalka guud ee gobolka
maxaad u baqasaa wasaaradda caafimaadka dowladda puntland iyo shacabka buuqoodlaba maxaad u baqasaa dowladda caafimaadka dowladda puntland iyo dadweynaha buhoodlaba waxaan ugu baaqayaa waa aragtaan cisbitaalkiina noocuu yahay gobol ahaan amba degma ahaan buhoodla waxay kamid tahay degmooyinkii ugu horreeyey calansaarka la magacaabay kumishaa la magacaabay ayaa ka magaciya muuqaal barroon waxaa caalamkaa gaarsiiyey waxa wey waa dadka u dhashay iyo marba dawladda ay hoos tagto waxaan odhan lahaa bi waaye caafimaadkii gobolka wax ka qabta oo gacan kasoo geysa nimankiina dawladda ku nool